mashquul fara badan ayaa ka muuqda suuqyada iyo waddooyinka dhex mara magaalada waxaana si xawli ah ay dadweynuhu ay ka dukaamaysanayaan suuqyada kala gedisan ee ku yaal magaalada ganacsiga puntland ee boosaaso u diyaargarowga munaasabadda ciidda ayaa sanadkan waxa ay ganacsatadu v o a u sheegeen inuu ka wanaagsan yahay xilliyadii hore faadima yaasin jaaca aad baa umahadsan tahay magacayga waxa weye muuse cali aadan ciidan ciidihii kale waad ka duwan tahay sababto ah waxa wey wadanka hadda gobolada laasacaanood ilaa buuhoodle ilaa dhulkii dhan baa isu furan alaabihii saasay u kala gooshayaan waagi hore way kala xirnaan jireen xuduudaha kala oolaan jiray ilaa etoobiya hadda alaabtu gashaa alxamdulilahi suuqu waxa weye maasha allah sanadka sanada ugu fiicnaa weye aan aruurno kulley magacayga waxaa la dhahaa laki ibraahim maxamuud waxaan ku noolaa magaalada booso waxaan ahay ganacsatada magaalada booso suuqa aada buu kala socdaa iidan iidihii hore waa ka duwan tahay si fiican baa waxna ula gataa subaxdii haddaan soo kala hano aduu afurka inta afureyno unbaan jaanis leenahay marka habeenkan ilaa labaiyo tobanka ilaa kowda unbaa la kala rawaxaa iidan iidihii hore waa ka duwan tahay insha allah bulshadana waxaa leenahay farxad ku iida dhammaantiin qaar ka mid a qoysaska wax ka iibsanaya suuqyada magaalada ayaa v o a uga waramay dareenkooda ku aadan u diyaargarowga ciidda magacayga waxaa la dhahaa shukur saalax yuusuf waxaan usoo adeegtay si hagaagsan oo fiican suuqa afar goor shan gooraan ku noqday jawigiisa waa jawi aada u xamaasad badan ciidana aadaa loogu diyaar garoobayaa suuqa afar goor shan gooraan ku noqday jawigiisa waa jawi aada u xamaasad badan ciidana aadaa loogu diyaar garoobayaa habeenkii subaxdii walaa markiis barbar dhigo habeenkii aan daran la-aana maantii dadku waa sooman yihiin waa kulul yihiin badanaa dadka waxa aada fudfudud dhalinyarada ee dadka fudfudud dadka afuraan a ilmaha la kaxeeyaa si ilmihii maryihi loogu soo cabiro oo lasoo ogaado jawiga dharka quruxda badan marka habeenkii xamaasad badan boqol kiiba boqol aleykum magacayga bushiro maxamed baa la yidhaahdaa aad iyo aad ayaan idiin soo dhaweynaya meesha aad suuqa aad buu kala socdaa maasha allah ciidan ciid barwaaqo iyo roobabkiioo da-aya iyo dadkii iyo maasha allah wallaahi lama soo koobi karo ciidan iidihii horeta waxay u kala duwantahay iidihii hore magaalada waa laga xagaa bixi jiray oo kuleel bay ahaan jirtay laakiin sanadkan iidani magaalada dadkii oo dhan way joogaan lama xagaay bixin dee xaalka waa maasha allah dadkii o dhan way isla iideen cabdiraxmaan maxamed weeye insha allah ciidka iyo si fiican baa loogu diyaargaroobayaa ilaahayna jawigeeda magaalada waa noo dejiyo habiibuu ka dhigay ciidda iyo magaalada iyo farxadda iyo arrimahaas ooda aad iyo aad bay u barwaaqaysan yihiin nimcan insha allah ilahay ka rajaynaya inuu ciidda si khayr ay noogu dhammeeyo insha allahu tacala u diyaargarowga munaasabadda ciidda ayaa sanadkan waxaa muuqata inuu ka duwan yahay xilliyadii hore sababo la xiriira iyadoo ciidku uu ku soo beegmay xilli aysan dadku ka xagaa bixin gudaha magaalada boosaaso sidoo kale waxaa aada loo soo camiray goobaha lagu iibiyo dharka iyadoo ganacsataduna ay sheegeen in adeegyadu ay si fudud ugu yimaadeen maadaama ballaarin lagu sameeyey dekedda magaalada boosaaso faadimo yaasin jaamac v o a boosaaso